bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hiraafayla dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtan sinhaytona mibaanka weyna dhaqdhaaqii ciidan laha ku warmaha intii ku dareer gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan ku tirsan baarlamaanka soomaaliyana kenyaya eedan injeedi dowladda turkiya miba ka dhawaaqday go-aan lagu ka horseeda cudurka coronavirus kanada oo dad hor leh cudurka coronavirus riddi dowladda talyaanigan miba soomaaliya inka deeqdeed laba milyan oo yuuro soomaaliya iyo talyaanigana heshiis cusub iyo shal saxiideen dowladda soomaaliya miba ayay sheegtay inta karantiin li afar qof oo lagu shakiisanya intiu qaban coronavirus
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
jimaaco taariikhdan weliba ka beegan tatum i sadiida bilo saddexaad maaj sanadka labada kun iyo labaatanka ha ka dhowaada warkii oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya fawziye abikar nuur yaa sheegtay intii dowladda soomaaliya karantiile afar qof oo kukoy dalalka usa saamay cudurka coronavirus waa ku mida dadkaasi iyo kukoy dalka shiinaha tobanka bilung meelo sadida kalena dalkiioo ha deerin shalay sidii ay sheegtay wasiiradda miba saas oo kale sheegtay inti lakahay hata meelgaare oo lanka taragaaday islamarkaasoo ina caafimaad gaban waana fulyayan awaamiirta caalamiga ee coronavirus hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo markiin ka horreysay ka dhawaaqday dhawaan intii caabuqa corona uu si-ay masiibo caalami e w h o iyo in muddo ay la kahaaytay dhaqdhaqaaqa cudurkun ururka caafimaadka adduunka iyo maalintii shalay maba uuse ka dhawaaqay intii hata jeer aana ku badan boqol tomi afar dal oo adduunka intii cudurkun uu si eedan saamay dhaqdhaaqi ciidan ilaa ku warmaha intii ku dareeray qeybo ku mid ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo miba dhaqdhaaqi ciidan hiraabtun kuwadana degmada aw dheegle oo ku tirsan gobolka shabeellaha hoose meelesoo dagaaliyo ku dhiyeen howlgalkiyo kooy midii hamiinka hor iyo weerarka qaadan saldhig ciidamada dowladda kaleyn aw dheegle ciidamada dowladda xubno ku tirsan al-shabaab mibana meelesee ku dhiyay dagaal dareeray muddo hal saace dadka ku sugan awdheegle iyo warbaahinta warsamay baan sheegana intay hiraabtuun gelinkii hore ciidamada dowladda oo weedad baabuurta dagaalka noocyadiiyo shaldun laka aragay iyo oo dhaqdhaaqyo kuwida duleedka degmada awdheegle islamarkaasina marar qaar rasaasyo ridaayeen markii use degmada awdheegle kudhii dagaalka iyo saraakiila ciidamada dowladda maba sheegan intii isku difaacan weerarkii unkukoy dhiniga al-shabaab laakiin iyo bilaabeen howlgallo ku dhan e si unku saaran tuulooyinka kale oo weliya ku sugayin al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose iyobaba ciidamada dana oo la wareegana baartamankii sanadkii laha dhaafi ee labada kun iyo toban iyo sagaalka iyo oona ku suubsadan saldhig weyn maybana mararka qaar weeraro shalduun iyo kula kulabaayana al-shabaab doodyo ku teegin hadal jeedin iyo suubiyan xildhibaanada maamulka galmudug baarlamaanka maamulka galmudug iyo dood adag kuweeldhadi guddoonka gola uuse ungudbi hajeedyow iyo kocosdaayan inta la meelmari walku-beddelka qodobka soddonaad ee dastuurka galmudug oo dhikaw xubin baarlamaan ku mid ah intii unku qayb naqdo korna gola wasiirada xildhibaano ku badan labaatan mudane iyo qaba intii xildhibaanadii oon ku mid naqdo korna golaha wasiirada mayba jare xildhibaano badan oo ku horjeeda tallaabada lakuku horseeda untii oo kumid nagdan wasiirada laha dhisi doona ee galmudug kulanka oo xaadireen afartan iyo siyeed mudan mabashar guddoomiye guddoomiyaha baarlamaanka maxamed nuur gacal iyo ku-xigeenka lamaad faadamo fainde iyo oona xildhibaanada doodo ku hadla iyo eed ku aragta duunaayeen walku-beddelka dastuurka oo cusboonaadi laakiin xubno badan oo kumid a baarlamaanka galmudug weliba daneena iyo u xubno baarlamaanka intii wasiirada galmudug ee qoor qoor dhawaaha dhisi doona iyo ku midnagdeen dowladda talyaaniga iyo midda soomaaliya anka deeqday malaayiin yuuro wasiir dowlaga arrimo dibadda iyo iskaaladowka caalamiga ah mudane cabdiqaadir axmed khayr iyo midba uuse shalay saxiixay muqdisho heshiisa ka saabsan qaabka maamulka een dhexe ee dowladda talyaaniga iyo barnaamijka horumarinta qaramada midoobay iyo oona talyaaniga usekadeeqi laba milyan oo yuuro oo taageera maaliyadeed ee sanduuqa qaramada midoobay ee bahdawadaagta shal duwan heshiiska iyo midastaas oo kale dhinisha saxiixay safiirka jamhuuriyadda talyaaniga ee federaalka soomaaliya wakiilka barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee soomaaliya iyo weliba agaasimaha wakaaladda iskaaladowka talyaaniga soomaaliya iyo weliba talyaaniga yimibaa horey indhamare heshiise dhowr eh oo talyaanigana ku mid ay dowlado taageerow soomaaliya mid warkaasi unkuha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda turkiga ka dhawaaqday intii go-aan la horseeda uu cudurka coronavirus la deera dowladda turkiga ee sheegtay intii dowladda go-aanku deerti laku bilaabo tum-iila ta bilo intii la fasaxo muddo saddex todobaad ee iskuullada iyo jaamacado turkiga dowladda maba sheegtay intii harugaasa xaalad deg deg e maba sheegtay intii tallaabo laku qa in tillaabadu lanku dangley ku horseedow ka faafowka caabuqa corona hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo markiin ka horreyti ka dhawaaqday dhawaa intii caabuqu isaeyey masiibo qaran dhinio kalena waddanka canada ilaa ku warmahaya intii cudurka corona usa eed an saamay qaar ku mid a bulshada dalkaasay maybana eed an kor rahaaye waddamada caalamka saamaynta cudurkaasi oo dhowr kunna dhimashada marahayta anka dambooyntiina dalka shiinaha miba uuse sheegay dalka uuse ku tuhmow intiisu ku dambooy xanuunka coronavirus dalka shiinaha oo ee waddankii in ku horreeyay ee ku dilaacay xanuunka corona oo hata adduunka ka faafiyo ku hadli dalku usa angmaleew inti isu ku dambooy faafowka xanuunka corona wakaaladda wararka ee rayters yamiba hawarida intii afhayeenka wasaaradda umuura binaanka ee shiinaha use bartis twitterka ka qoray intii militariga maraykanka laku yaaba intii xanuunka corona iyo jeen magaalada waham oo ee meelo us markii inku horreeytay ku dilaacay xanuunka saamaynta anka badagna usug waaladay mayba laku yaabe intii ciidamada maraykanka iyo xanuunkaasay safmarka ee jeeyan wuhan warkin edaaday maybana maraykanka ku sugaane faahfaahinka eedin arintun iyo eri mas-uulkaas in hadlay wasaaradda arrimaha dibadda hadalka afhayeenka iyo maybaa ka toosay xilil safiirka shiinaha usan fadhi dalka koonfur africa uuse sheegay intii xanuunka use ku bilowday dalka shiinaha laakiin taasiyo inka dhikanayn intii xanuunkaasay markiisii hore use dalkaasiy ha ku bilowday ilaa haatama jara warware oo ka eedin arrintaas oo kubahay dowladda maraykanka mayba saas oo kale loo ogayne sida suuragalkana eeda korta intii ciidamada maraykanka iyo xanuunkaas soo jeeyaan wuhan iyo weliba sababta maadaama iyo kumid hayn meelo hata eed unku jara corona hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo maalmo hor ka dhawaaqday intii caabuqa corona uuse ay masiibo safmar eh oo caalamka dhan saamay w h o iyo in muddo amiba ila kahaytay dhaqdhaqaaha cudurku iyo oona xaaladaata ka baaqahayta amta si eedalanku digtoonaada warkii akhyaaray hiraabtun